Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa cilmiyeed ka hirgelisay deegaanka Himcate ee gobolka Mudug. Hirgelinta cilmiyeedkan ayaa waxaa iska kaashaday Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowlad Goboleedka Galmudug iyo hay'adda Samsom Foundation. Isku duwaha Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Xasan Faarax ayaa ka hormeeyay hirgelinta cilmiyeedkan.
Deegaanku waa deegaan ballaaran bar biyood waxaa ugu dhoweyd ceeldheere meel la yidhaahdo oo hilmo u dhow barta labaadna bartaan bay ahayd walow kaas uu ahaa ceel gacmeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga mahad celinayaa qoladii ka wasaarad ahaan waan soo dhoweynaynaa sida ay ugu dhiiradeen samsom foundation iyo tiimkooda inay ximcad iyo aaggan bulshada ku nool ay biyo gaarsiiyaan oo aad iyo aad meel looga baahnaa ay tahay dadka gacanta ka geystana waxaan leeyahay jasaakumullahu kheyran ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo maanta marka barnaamijkan asagaa ka wasaarad ahaan wuxuu noo leeyahay muhiimad gaar ah awalna hor baan u sheegnay bulshada deegaankan bulsho aad iyo aad biyuhu yacni ay uga fog yihiin buu ahaa ka annagana roolkayaga waa meel taargad noo ahayd inaan biyo gaarsiino sidaa la ajligeed baana loo gaarsiiyey una gaarsiisay wasaaradduna u taabagelinaysay wixii ka dhimanna diyaar waxay wasaaradda u tahay in ay juhdi ku bixiso ay dhammaystirto agabka noocaasa qaar ka mid a bulshada deegaanka ximcate ee gobolka mudug ayaa soo dhaweeyay ceelbiyoodka laga hirgeliyey deegaanka deegaankan waa deegaan aad u ballaaran in badanna biyo la-aan uu ahaa nolosha qofka bini'aadanka ah waxa ugu horreeya wuxuu helo waa biyo waxaa kooga caafimaad iyo waxbarasho waxaan rajeynayaa caafimaad iyo waxbarasho in heli doonaan ree ximcad haddii aan la idno waxaan ka mahad celinaynaa nabcadan ilaahayna siiyey walaalihii noo kartay noogu taxadiray noo soo howlgalay haddeerna dul taagan kuwa naga maqan yihiin waxaan leennahay waa mahadsan yihiin dadkaas ilaahay mahadaha ka gaarto waa mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahunta khayra noo fariyoonsira nagaxshabadambegeega dhaafay wadama waalidkeeda ilaah muslimiinta meelay joogtaba u gargaar ilaah muslimku meeluu joogo u gargaar ilaah intii dhamata u naxariiso ilaah intii nool u gargaar ilaahw nabcadaasana siisay khaasatan annaga meesha joogna ilaahu noo calaf ceelbiyoodkan laga hirgeliyey deegaanka ximcate ee gobolka mudug ayaa dabooli doona baahidii biyari ka jirta deegaanka ximcate iyo deegaanada hoos yimaada